intaana soo bixin ka hor hay-adeena somali bala donation ka ka hor dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabay balse markay imaatay hay-adan isku xirayso qofka dhiiga u baahan iyo qofka aan baahida ka jirto iyo dhiig bixiyaha oo hay-adan isku xiraysa wax badan ayay fududaysay waxaan diiwaan gelinaa dadka ayaan diiwaan gelinaa kadibna waxaan u dirnaa isbitaalaadka ayagoo hubinayo baaritaankooda caafimaadka balse anaka waxaan hubinaa nooca dhiigooda sababtoo ah awood uma lihiin anaka qalab iyo ugu habboona laga baari lahaa cudurada faafa sida h i v hepatitis ba noocyadeeda kala duwan balse waxaa anaka door bidnaa inaan baarno qofkii kadibna isbitaal ku jirto markay baahi timaado balse waxaan dhihi karnaa hay-adan abuurnay waxay ka bedeshay waxweyn markay dhibaatooyinka dhacaan oo marmarka qaar aan adeegsano application online ah oo mujtamaci iska soo diiwaan geliyaan soomaaliyadoo dhan dadka isdiiwaan gelinaya sidee ku ogaataan caafimaadkooda maadaama aad tiri soomaaliya o dhan ayay iska soo diiwaan geliyaan keliya anaka waxaa noo muhiimsan qofka in ay dhiiga noociisau yahay kadibna isbitaalkii ayaa hubinaayo aan u dirnay oo baahida dhiig qabay kadibna isbitaalkaasi ayaa mas-uuliyadda qaadanaya dhiiggaasi badqabkiisa dhiigga wuxuu u baahan yahay kayd fiican iyo qaboojiyayaal marka halkee lagu kaydinayaa dhiigga ay dadka ku deeqaan
dalkeena ma leh keed qaran oo wakti badan oo dhiiga kaydin karo balse isbitaalaadka waxay leeyihiin dhiigag oo baryo yaali karo muddo yaali karo oo yaryar balse sidaas darteed lagama maarmo in keed qaran la helo oo muddo dheer qofkii dhiigu markuu shubo ilaa lix bilood ilaa iyo sanad qaar yaali kara balse sidaas darteed dalkeena wuxuu ku jiraa soo kabasho ilaa iyo soo kabashadaasi umatu salaad side siday kuu qabatay ayaa loo dukadaa taasi waxay keenaysaa inaan hoosheena sii wadano
dadka dhiiga ku deeqaya iskood miyay isu diiwaan geliyaan ha si fiican iskood ayay isku diiwaan geliyaan anakoo u adeegsanayna baraha bulshada anakoo u adeegsanayna jaamacadaha booqanayna iyo meelaha la iskugu imaado dalxiisyaasha xilliyada jimcaha ah anakoo ka ogaanayna bal dhiiga noocooda oo yahay waxaa jiro dad badan aan dhiigooda ogeyn ku deeqaayo waxaa jiro familka markuu dhiig u baahdo kale dad badan ayaa soo qaado homey oo dadka familka kusoo go ayakoo ogeyn dhiigooda balse taasi waxay fududeynaysaa inaa ku boorin dadka inay dhiigooda ogaadaan nooca oo yahay tiro intee la eg ee dad dhiig ku-deeqayaal ah ayaa isdiiwaan geliya hadda halkayse kala joogaan tirada isdiiwaan gelisay application-ka waxay dhan tahay kun iyo laba qof waxayna kala joogaan hargeysa muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka kale soomaaliya waxayna u badan yihiin magaalada muqdisho oo dhibaatooyinka mar walba caadada ka noqotay dhammaantoodna waxay kusoo diiwaan geliyeen inay noqdaan dhiigdeeqayaal bilaash oo joogto ah markii xaaladaha degdega imaato ka jirta deegaankooda ma jiraan caqabado idinka haysta arrimahan caqabadaha na haysto waxaan ka simanahnay bulshada waxaa jiro dadkii way awooda inay dhiigooda baxsadaan habeen iyo maalin balse waxaana jirin keed qaran oo bulshada ay ku keediyaan dhiigooda balse hay-ad iyo ma ganacsato ama meel kaleba meelna ma furi karto ilaa awooddaasi waxaa le dowladda hooshaanay qaban karto sababtoo ah dhiigga wuxuu u baahan yahay baaritaan rasmi ah la xaqiijiyo la hubiyo iyo dadaalkeeda ay wadana mar waliba waxaa loo baahan yahay in tababaro joogtaa la sameeyo intaasina waxay samayn karto waa dowlad dalka ka jirto tusaale ahaan haddii ay ku jiri lahayd black banki ama keed qaran oo kale waxaa la sameyn lahaa qof walba ayaa isku dayi lahayd laakiin ummadda way kaba way kasii jeesatay sababtoo waxay og tahay arrintan inay howl weyn tahay marka hadda keedka aada haysataan waa dad aan weli dhiig shubin soo maha waa kaasaa dadaan dhiigooda shubin ayaan ku keedsanaa dhiigooda markii oo dhammaado maanta aan ka shubno saddex bilood kadib ayaa wacanaa markaan u baahnay dhiigooda